فاضم كالسيل بالريح بالموت الغرب عادم كالخيل بالليل بالرعد شرار فاضم كالسيل بالريح بالموت غزارة عادم كالخيل بالليل بالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad u mahadsantahay walaalka ee warar faahfaahsan ayaa ka soo baxaya weerarkii cagmarinta ahaa ee saaka mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigga maleeshiyaad kirdada ay ku lahaayeen deegaanka kaayib wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya ee saraakiil ka tirsan mujaahidiinta ayaa noo sheegay in weerarkan lagu daafuray camaliyad isishaadi ah kadib waxaa xigay ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta oo dhowr jiha ka galay saldhigyada iyo fariisimaha maleeshiyaad kirdada ay ku lahaayeen deegaanka kaayib ee wilaayada galgaduud ee waxaa halkaasi ka dhacay weerar cagmarin ah oo lagu bartilmaamaysaday maleeshiyaadkii murtadiinta ee deegaankaasi ku sugnaa alxamdulilaah dagaal in muddaha socday kadib saraakiil ka tirsan mujaahidiinta ayaa noo xaqiijiyey in maleeshiyaadku ay ka firxadeen saldhiggii ay ku lahayn deegaanka iyagoona u qaybsamay kuwa lagu dilay dagaalka iyo kuwa u baxsaday dhanka deegaanka baxdo ciidamada mujaahidiinta ayaa si toosa ula wareegay saldhigyadii fariisimihii iyo goobihii maleeshiyaad kirdada ay kaga sugnaayeen deegaanka kaayib ee wilaayada galgaduud alxamdulilaah waxaa jira khanaa'im fara badan oo mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen waxaa ka mid ah gaadiidka tiknikada oo ay goobta kaga carareen maleeshiyaad kirdada sidoo kale saraakiishu waxaynoo xaqiijiyeen in saligyadii iyo fariisimihii maleeshiyaadka ay daadsan yihiin meedadka maleeshiyaad kirdada haddana ay ku mashquulsan yihiin tirakoobka maleeshiyaadkii lagu dilay weerarka cagmarinta ah ee saaka mujaahidiinta ay ku qaadeen deegaanka kaayib alxamdulilaah weerarkan ayaa lagu soo waramayaa inuu aad uga xooganaa weerarkii hore uga dhacay deegaanka kaayib ee lagu bartilmaamaysaday maleeshiyaadka ridada alxamdulilaah allah ayaa ku mahadsan oo saaka ciidamada mujaahidiinta u suurageliyey inay la wareegaan saldhigga deegaanka kaayib islamarkaana ay cagta mariyaan maleeshiyaadkii ridada ee halkaasi ku sugnaa alxamdulilaah wixii weeraree ku soo kordha howlgalka saaka ka dhacay deegaanka kaayib ee lagu bartilmaamaysaday maleeshiyaadka ridada waan soo gudbin doonaa insha allah
هابت الموت سعارا
السيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة يا زل طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة يقذفها كبابيل تخرق من رعب جدارة فبنى بالخوف حصونه أعلى فيهم أسواره فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أظفاره كشظايا النار تراه مغوار يصنع غاره ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا